subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo wacdaada saaka kuwooda ugu dooron faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxaya dagaal geysta khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac oo ka dhaca gobolka shabeellada hoose ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo la kulmay haweenka deegaanada koonfur galbeed kalena hadla doorka ay ka qaadan karaan dibudhiska dalka wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in soomaaliya xilligan ay heshay ciidamadii ugu wanaagsanaa ee isluubta guddoomiyaha degmada balanballe oo ka warbixiya dagaal beeleedyo ka dhacay duleedka balanballe iyo khasaaraha ka dhashay musharax madaxweyne ee maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo soo bandhiga waxqabadkii haddii uu ku guulaysto xilka madaxtinimo ee galmudug odayaasha dhaqanka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan oo dhaliilo xoogan u jeediya dowladda federaalk soomaaliya iyo habka ay wax u waddo qodobada dhanka dibadda asaaka aad maqli doontiinna waxaa ka mida israa'iil oo beenisay inay basaastay aqalka cad ee maraykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyo cadaada ee isku diyaariya goorrow dhegaystayaal sugi oo fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimca taariikhda ay ku aastaysan tahay toban iyo saddexda bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan saakanigo mahad nure axmed ayaa soo saarin lana socodsiinaya ee soo dhowaada dhegaystayaal waxay warar dheeraada ay ka soo baxayaan dagaal culus oo duleedka magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan dhulka al-shabaab dagaalka ayaa yimid sida la sheegay kadib markii ciidamada dowladda qaar ahaan kuwa militariga guutadeeda toban iyo afaraada ay weerar ku qaadeen degmada jilib ee markaa ku dhow halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo geysta khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac maamulka magaalada markee gobolka shabeellada hoose iyo guddiga qabanqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo la filayo inuu dhowaan tago magaalada markay gobolka shabeellada hoose ayaa sheeginaya iyagoo weerar ka qaadeen ciidamada dowladda deegaanka jilib ee marka oo ay al-shabaab ku sugnaayeen islamarkaana howlgalkaasi u ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay inta la xaqiijiya shan ruux ayaa la sheegay inay dagaalkaasi duleedka marka ee ku dhex maray ciidamada dowladda ururka al-shabaab ay ku geeriyoodeen oo ka kala tirsanaa labada dhinac kuwo kalena ay dhaawac ka soo gaaray wararkii ugu dambeeyey ee saaka aanu ka helayna magaalada markay duleedkada ayaa waxa ay sheegayeen in xaaladdu ay tahay mid degan hase yeeshee ciidamada dowladda soomaaliya ay wadaan howlgallo kala duwan ee lagu xaqiijinaya amniga deegaanadaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kulan la qaata haweenka deegaanada maamulka koonfur galbeed kalena hadlaya doorka ay ka qaadan karaan dibudhiska dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo maalmihii dambe ku sugnaa deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay kulan kula qaatay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed haweenka deegaanada maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa haweenkii la kulmay kala hadlay doorka ay ka qaadan karaan dibudhiska dalka waxauna ku bogaadiyey didaalkooda ku aadan sida ay uga qayb qaadanayaan horumarada ka jira dalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay inay dumarka xuquuqdooda ay tahay mid aan la duudsiyo karin islamarkaana waxa uu kula dardaarmay dumarka deegaanada koonfur galbeed inay la shaqeeyaan laamaha amniga deegaanada koonfur galbeed iyo kaalinta dowladnimo ay ka qaataan doorkooda si loo gaaro horumar la isku filan yahay annagu haddii marka dhaqankeenna uu yahay inaan boqolkiiba konton oo rag ah aan isticmaalno boqolkiiba konton bulshada kale oo hawaanahna aan meel iska dhigno ama xuquuqdooda aan u diidno su-aashu waxay tahay adduunyada sidee baan rabnaa inaan u tartanno waddanka nagu dhegan oo kenya ah ama ruwanda ah ama kan yurub ah ama maraykan ah oo boqolkiiba boqol shacabkiisaoo dhan isticmaala iyo annagoo dunida soddon sano gadaal uga dhacnay oo haddana weli ku taagan dariiq ah boqolkiiba konton inaan isticmaalno dadkeenna oo ah awoodda ugu badan oo aan leenahay dal ahaan su-aasha ay la rabo ragga soomaaliyeed inay isweydiiyaan oo anigu aan ugu horreeya waxay tahay sidee baan horumar ku gaarayn waxaa kaloo laydinka rabaa ragganna waa wiilashiinni iyo kuwaad xaasasku ahaydeen iyo walaalihiin iyo cid walba wax walba marka guriga qoysku ka asaasmaa dowladnimadana qoyskay ka bilaabataa ee carruurtay ka bilaabataa idinkaa la rabaa amniga inaad ka shaqaysaan idinkaa la rabaa inaad ciidanka dhiirigelisaan idinkaa xogta rasmiga og idinkaa la rabaa inaad xogta bixisaan idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaad sheegtaan haddii haweenka soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin waxaa yaraanaya rajada dalku uu leeyahay maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga soomaaliyeed sidii burburka uu aada u badnaa idinkana lama rabo inaad siyaasaddii lagu soo daalay dariiqeeda aa martaan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay soomaaliya xilligan ay heshay ciidamadii ugu wanaagsanaa ee asluubta wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa sheegay inay ciidamada asluubta soomaaliya ay xilligaani wadaan doorkii ugu wanaagsanaa ay kaga qayb qaadanayaan horumarka dalka soomaaliya ciidamada asluubta oo qayb ka qaata ilaalinta xabsiyada maxaabiista iyo dhaqan celinta dadka la marahabaabiyey ayuu sheegay inuu xilligaani ay wadaan doorkii ugu wanaagsanaa oo ay kaga qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka mudane xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay xilligaani tirakoob ay ku jiraan ciidamada asluubta islamarkaana dhowaan ay yihiin ciidamo lala soco doona tirakoobkooda si loo ogaado shaqadooda waxyaabahana horyaallo oo aad iyo aad u weyn waxaa waye in ciidankan usluubta dib loo dhiso waa ballaabatay arrintaas waad ogsoon tihiin in tirakoobkii ciidamada usluubta hadda gebagabo u yahay arrintaas oo markii la ballaawayay aad iyo aad u adkeed haddana badideed waa lagu guulaystay federaalka iyo dowlad goboleedadaba in la tirakoobo ciidamada usluub gudoomiyaha degmada balanballe ee gobolka engelgaduud ayaa ka warbixiyay dagaal beeleedyo ka dhaca duleedka degmada balanballe iyo khasaaraha ka dhashay gudoomiyaha degmada balanballe jaamac xayle ayaa ka warramay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaana ku dhow degmada balanballe isla gobolka engelgaduud kaas oo ilaa ay ku geeriyoodeen ku dhowaad saddex qof inta in ka badanna intaasi ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha ayaa baaq u diray labada dhinac oo dagaalamaysa sheegana inay nabad ku bedelaan dagaalka islamarkaana ayse dagaal wax kasoo kordhaya aysan jirin marka hore waxaan leeyahay wixii dhintay allah u naxariisto dabar ciidamana allah ka siiyo ehelkoodii runtii waan ka xumahay dad soomaaliyeed maalin walba inay dhintaan shalay iyo maantaba degmada balanballe meelo u dhow waxaa ku dhintay dad shalay waxaa dhintay maalinkii shalay ahaa laba qof oo laba nin oo magaalada barigeeda meelaa ku dhintay maantana galbeedka magaalada waxaa ku dhintay nin baa ku dhintay laba ninna waa ku dhaawacantay runtiina waxaa weeye dad reer miyiga oo shacab ah oo carada wada dega ayaa isku dilahaya meeshaas runtii dagaaladan waxay kaloo ku hayaan caano qabiil dadkan sidii dowladii weyneed ee soomaaliya u burburtay wax dibnoosiisiina oo weyn ma ay helin waxaa kaloo jira runtii mar walba waxaa dhacay dil dilkaas lama soo qabto ciddii wax dishay ciddii wax laga dirayna lama siiyo wax xuquuqa oo ay ku qancaan marka waxaa dhacda mar walba markii qof la dilo oo odayaasha iyo culimada iyo maamulka inta dhex galaan ay u hiqoojiyaan in haddana dadkii dadka laga dilay mar labaad ayina wax sii dilaan shalay waxay ka dhaceen meel jeclo la yidhaahdo oo magaalada barigeeda ah oo magaalada sidaa uga fogeyn maantana waxay ka dhaceen meel la yidhaahdo gaxandhaale oo magaalada galbeedkeeda ah runtii hadda ma jirto ciidan iskor fadhiya iyo abaabul jiraa ma jiro sababtoo ah hadda dagaal qabiil oo isu hubqowsado isku duula ma jiro waxa socdaa waa wax dad kara ka maqan tahay oo shaksiyaada ay samaynayaan markii ay ka faa'iidaysan karaan oo arkaan dad degan oo meel joogeyna wax dilaan laakiin hadda duulaan meel ka socdaa ma jiro runtii weli wax tegay lama arko laakiin waa laga yaabaa inay qorshaysan tahay in ciidan loo diro maxaase leeyahay ku baaqayaa dadkaas waa dad soomaaliyeed dowladduna waxaa weeye shacabka iyadaa wakiilka ah in la geeyo ciidan kala celiyo dadkaas horena waxaan leeyahay waa loo dayacay sababtoo ah dee ma aha waxaan wax maanta bilowday wax soo jiri jiray weeye wax badan baana waxaan codsanay in meesha ciidan la geeyo runtiina ma ay suurtoogin waxaan rabnaa hadda in dadkaas sida ay u kala badbaadi lahaayeen loo geeyo ciidan kala dhex gala oo ilaaliya amnigooda iyo nabadgelyadooda runta waxaa jira hadda ka hor degmada balambale waxaa dhignay gobol beelahaas lagu heshiisiinayay waxaa la sheeg waxaa la isu sheegtay dadkii dhintay oo aan wax xuquuqa laga bixin waxaana la go-aamiyey dadkaas in eheladoodii wax loo celiyo muddo yarna waa la qabsaday mana ay dhicin wixii lagu ballamay inay fulaan waxayna la fuli waayeen waxaa ka maqan xaggii maaragtay awoodii seelinimo sababtaa dad shacab oo isu yimid oo go-aan gaaray go-aankooda ma fulahaya hadduusan helin ciidan iyo iyo dowlad wax fulishaa wixii lagu heshiiyey haa runtii maamulada iyo waa iska warqabnaa odayaasha iyo culimada inta badan waxaa hadda isii nabadilahayaan oo lagu wada joogaa waa dadaalka odayaasha iyo maamulka iyo culimada dadka wax leynaya dad yar weeye dadku waa dad murad jecel waa dad walaalaha waa dad wada dhashay musharax madaxweyne ee maamulka galmudug axmed cabdikaariga qoorqoor ayaa soo bandhigay waxqabadka haddii uu ku guuleysto xeelka madaxtinimo ee maamulka galmudug musharax madaxweyne maamulka galmudug axmed cabdi kaariga qoorqoor oo shalay munaasabad uu kula dhawaaqayo xilkiisa musharaxtinimo ee madaxweyne galmudug ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay galmudug xilligaani u baahan tahay qof isku wadi kara islamarkaana uu yahay shakhsigii hogaami lahaa galmudug xilligaani si looga samata bixiyo xaaladaha ay ku jirto axmed cabdikaariga qoorqoor oo ka hadlayay munaasabadda uu kula dhawaaqayay inuu yahay musharax u taaganah xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa sheegay inay wada shaqayn dhow la yeela lahaa dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay xilligaani u baahnayn dowladda iyo dowlad goboleedyada khilaaf cusub ee la ogo waxa uu sheegay in haddii la doorto uu wax ka qabanayo sidaa uu hadalka u dhigay amniga dib u heshiisiinta galmudug iyo kor u qaadidda dhaqaalaha deegaanada galmudug si looga baxo xaaladaha khilaaf ee muddooyinkii dambe soo lalaabtay waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qoran oo qaran heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino sidaa darteed markaan og garowsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada reer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyey galmudug ee dhinacyada amniga siyaasadda dib u heshiisiinta cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka soo shaqaynayay bulshada dhexdeeda iyo hay-adaha dowladda inaan la imaan karo siyaasad iyo howlfulin looga gudbi karo dib u dhaca haysta reer galmudug
odayaasha dhaqanka magaalada baledweyn ee gobolka hiiraan ayaa dhaliilo xoogan u jeediya dowladda federaalk soomaaliya iyo habka ay wax u wado bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan baledweyn nooga soo diray qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa dhaliil u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya waxaana ay tilmaameen in dowladda aysan gobolka hiiraan wax u qabin dadka ku nool labadii sano ugu horrayday reer hiiraan waxay lahaayaan farmaajo ii geeyay lahaayeen farmaajo ii geeya labadii sano ugu horrayday saasay lahaayeen reer hiiraan intooda badan halkii sanoo ku soo xigayna waxay lahayen godobtaad gashaxay tah dowladdii maxaad godobtaan ka gasheen maxaa waaye godobtii si saxa waxa maanta u qayaxay ra'iisul wasaaraha dowladdu saddexdii sanay jirtay reer hiiraan waxaa ka soo gaaray wiilal dhadhal ahay yidhaheen waa laydii tababarayaa ammaank wiilashii markii la tababarayna waxaa la yidhi malihidan adduunka iyo galguduuda iskale galguduuda loo qaada wix lambarkii koowaad laga soo gaaray dowladda oo wiilashii dhadhan la tababaraya galguduuda iskale loo qaada markii la yidhi ree hiiraan waa diideen ree hiiraan ma ogolo waa diideen ra-iisul wasaarihii dib u gaartay ra-iisul wasaarihii waxau yidhi ciidanka galguduuda la hageeyaano hadday diidaanna lambarkaan ka qaadana ree hiiraan in badanoo kabadu waa ku farax bisababu saddex sanay soo jirtay ree hiiraan dowladuna sooma gaarin hal sanaa u har halka sarana iyadoon dowladu soo marin ree hiiraan dowladda labada kun iyo labaatanka inay dowladlaan ku gaaraan nasiibkooda raalliya ku yihiin ra-isul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa codsiaan weliba ugu daraynaahe lambarku tira haw sheega hanaga tiro dowladnimo waxaan gaaraynaa markaan waxaan ku sugaynaa dowladda xasan sheekh iyadoo dowlad looga shaqaynaan labada kun iyo labaatanka ku gaarayna dowladda ka dambaysa ra-iisul wasaarihii qaranka warkiisii waxaa naga togay ciidanka ama halkaa geeya ama kombiyuutarkan ka saaraya oo waa wada ruqsaynaya waxaan isweydiinna marka baawarka ra-iisul wasaaruhu ma dhan yahay dhowr boqol oo ciidana hal saxa inuu ruqseeyo la tashi la'aan asoo aan kala tasho golaha wasiirada iyo madaxweyne madaxweynaha iyo aqalka baarlamaanka dowladda ninka ra'iisul wasaaraha oo ah hadda ka hor wuxuuna yidhi hiiraan waxbana ma dhimaan waxbana ma kordhiyaan waa baakad waxaan go'aansanay inaan idhaahdo ciidankuba hadduu yahay waa ka saaraya warkaada shaacan ka saar haddaad doonto kuwii ka sii horreeyey ka saar haddaad doonto kuwa xamar jooga ka saar haddaad doonto xildhibaanada ka saar annaga wax naga qusey waxaasoo dhan ma jirto laga bilaabo saacaddaanne waxaanu aqoonsanahay dowladda hadda jirto dictatorship dowlad awood wax ku baquulinayso annagu waxaan rabaa dowlad wada tashi ku shaqaynayso dowlad dimuqraatiyad ah dowlad shacbigeeda la tashanayso dowlad ka turjumayso rabitaanka shacbiga laakiin tani maaha mid ka turjumayso waa mid u adeegayso danaha dictatorshipka sidoo kale waxa ay sheegeen in xaaladaha amni xumo ee ka jira deegaanada gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ay ka gaabisay in ay wax ka qabato ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gobol soomaaliyeed oo aan shan iyo toban mashaariic laga samayn ma jiraan annagu mararka qaar waxaan isweydiinnaa war miyaydaan soomaali ka mid ahayn ma gelinka shanaadaad tihiin tuulo tuulo u gudbi karta ma laha qabiilooyinkii oo dhan dhibaa dhex yaal waxaan rabnaa inta nagu xeeran oo gobola iyo maca annaga dhexdeenna hadday dowladdu dowlad soomaaliyeed tahay inay dibheshiin dib u heshiisiin noo samayso markii la heshiiyo ayaa wax laysku darsan karaa la- wax la wadaagi karaa waxay ummaddu u baahantaho ummadda loo qabanaana tuulooyinuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu joogay laba bilood oo ku hoyanaya tuulo konton guri aysan lahayn annagana weligii nooma imaan taa beddelkeeda wuxuu ka dhigay inuu yidhaah reer hiiraan hadday diidaan warkayga ayaga dhanba waa ka ruqsaynaya mataqaanaa inta yaroo hadda la qoro calalada wata waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dowladda soomaaliya annagu maxaafadaan ku ahayn laakiin saacaddan laga bilaabo go'aankan ka qaadanayno waa inaannu bannaankaas ay naga marto haddii kale ummad soomaaliyeedaan nahay gobollada soomaaliyan la mid nahay xaquuqdaan ku leennahay hana laga siiyo oo hana siiso oo sidaan u tixgelayna hanoo tixgeliso mahadsanid bashiir dhegaystayaal intaa ayuu ku dhan yahay warkii subaxnimo ee raadiyo wacdada saaka aad kala socoteen siddeetan iyo siddeed dhibaashan magahartis warka anigoo mahad nuure axmed ayaa soo saaray lana socodsiinayay tan iyo intaan warkan mid ka xigaana ku kulmi doono jimco wanaagsan